الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين darsigeennii shalay waxau inoo maraayey aadaabu qadaa'i alxaaja aadaabta looga baahan yahay qofka xaajo gudanaya darsigeena maanta waxa uu ka bilaabmayaa waxyaabaha uu isaga buriya wuxuu ihi faslun waladi ka yanqudu lwudu'a waysada buriyaa sitatu ashyaa waa lix shay maa kharaja wixii kasoo baxa weye min asabiileyni labada marin midkood marka waxaa kasoo baxa labada marin kaadida iyo saxaradu inay waysada buriso qur-aanka ayaa inoo sheegay ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi aw jaa axadu minkum min algaayiq algaayiqna waa meesha lagu xaajo guto wey xaajada lala taga meelaha godan ama qarsoona waa labadaas si aynu sheegnay midkood naqaska qofka xagga dambe kasoo baxa isna in waysada buriye rasuulka aynoo sheegay calayhi salaatu wasalaam laa yaqbalu llahu salaata axadikum ida axdasa xataa yatawada midkiin salaadiisa ilaahay aqbali maayo marka uu weyse jabo ilaa uu weysaysto nin reer xadramuuda meel yaban ku taala ayaa wuxuu ihi man xadatu ya aba hurayra hureyra xadiidka warinaya ayuu weydiiyey xadad qaala fusaaun aw duraaqun wey waa naqaska ama neefta ayuu ku fasiray abu hureyra marka wax kasta oo labadaa meelood kasoo baxaa labadaa makrajka muctaadka ah nusuusta iyo adiladuna ay sheegtay inuu waysada buriyaa waa min nawaaqid lwudu ayuu kamid oo maxalkana waa la eegayaa meeshu in labadaa meelood midkood noqoto alkhaarij laftiisana waa la eegayaa kasoo baxayna inuu yahay mid ay adiladu sheegtay inuu waysada buriyo waxaa sidaas oo kale adiladu waxyaabaha ay sheegtay kamida almadiyu oo aabiyo ka yimaada qofka bani aadamka markaa shahwadiisu ay kacdee dareenu galo oo markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey tawada wasl waksil farjaka ayuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam manaa mayd xubintaada oo istinjood oo weysaysana wanawm iyo hurdadii calaa gayri haayati hayati mutamakin mid beridiisa dhulka ka buuxiyey qaabku u fadhiyo qaabaan ahayn qofku uu ku seexday marka culamada shaaficiya waxay qabaan hurdadu inay kamid tahay waxyaabaha waysada buriya waayo hurdadu qofkii waxay waasiinaysaa garaadkiisii naftiisa iyo xaaladiisa ayaanu la socon marka waa meel loo filaayo qofka inuu kasoo baxo wixii waysada burinayay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi wakaau sahi alcaynaan faman naama falyatawada qofka duburtiisa waxaa lingaxu ah ama wax afka kaga xidhan labada indhoo soo jeedkooda marka mar allaala marka qofku uu seexdo ayaa lingaxaasi uu furmaya markaa ka seexdaa ha weysaysta buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaase ay kasoo reebayaan qofku hadduu seexdo isagoo barida si dhamaystiran dhulka ugu haya xaaladaasi waxay leeyihiin hurdadu waysada ka jebin mayso waxaanay taa ku sababeynayaan laba arrimood mid waa asari midna waa caqli mid waa daliil lasoo raray saxaabadu ridwaan ullahi calayhim inay seexdeen ayaa soo aroortay iyagoo fadhfadhiya salaadii cisha ay sugaaya oo aanay weysaysane salaaduun ay u kaceen daliilka caqligana waxa ay ku tilmaamayaan waxay leeyihiin qofka marka si fiican ubarida dhulka ugu hayo meesha ay wax kasoo bixi lahaayeen waa xidhan tahay oo cidhiidi ayay gashay marka waxba kasoo bixi maayaan laakiin labadaasi arrimood midna maaha daliil xoog badan haddaynu ka horeyno taa yidhaahdeen markuu barida si fiican dhulka ugu hayo qofka waxba kama soo baxayaan waxaynu leenahay qofka waxyaabaha waysada ka jeliyaa maaha waxa xagga dambe kasoo baxo qura waxa suurtagala markaa uu hurdo isagoon isogeyn wax kaloo waysada ka jeliyaaba inay ku dhaceen waxa kaloo suurtagala isagoo barida si fiican dhulka ugu haya in naqas waxa weeyaan uu kasoo baxo ama neefka ay ka timaado taasina waa mid dhacda dhacdayna waxa dhacday mid kamid ahaa culamaau shaaficiya oo madhabkan ku tagsanaa ayaa isagoo maalin jimcaad salaada sugaaya oo fadhiya neefi ay ka timi isagoon isogeyn oo markaa fadhiga ku gamay dinaag fadhiyada wuxuu ku yihi orada soo weysayso waad weyse jarteen oo neef ayaa kaa timi wuxuu ihi aniga waxba igama iman adigay kaa timi orada adigu soo weysayso sidaas ayaa ninkii daalic ugu raacay buu yihi maalin dambe ayaa qisada lafteedii aan la kulmay oo nin ag fadhiyo fadhiga ku gamay ayay neefi ka timi dabeetana markii aan ku udi neef baa ka kaa timi ee soo weysayso sidoo kale ayuu igu yihi ma adiga ayay kaa timi marka waxaan ogaaday buu yihi madhabkii aan ku tagsanaaye ahaa qofku mar hadduu barida dhulka ku hayo inaanay waxba ka iman karin inaanu sax ahayn oo waan ka guuray buu yihi isagaana waxaa sheega ibnu cabdilbar sheekha laydhaa waxa uu kusoo raraana kitaabkiisa la dhaa alistidkaar ee kitaabka muwadaa uu ku sharaxo ama qadiyada ku saabsan saxaabadu inay iyadoo cishaaigii sugaaya kaanuu yanaamuun xataa takfiqa ru'uusuhum ilaa madaxoodu uu lulmo oo dhulka uu ku dhawaado waxaynu leenahay xadiidka waxaa riwaayaadkiisa qaar kamida kusoo aroortay inay dhinaca dhulka dhigi jireen marka xadiidkaa tilmaamaya inay fadhi iyo jiifka ku seexdeen haddana aanay weysaysan jirin oo salaadii ay u kaakaceen iyo axaadiisan tilmaamaysa inay hurdadu waysada jabiso waxaa la isku waafajinayaa in la yidhaahdo annawm aladi yanqud lwudu huwa nawm lmustaqriq hurdada waysada jabisaa waa hurdada qofka caqligiisa dabooleysa walaa yadri linsaanu maa yafacu wayaduuru xawla oo qofku aanu la socon waxaa hareerihiisa ka dhacaya amaa hurdadu hadday tahay mid khafiifa oo qofku hadduu doonayo haba kuurinaye haddana uu dareemsan yahay waxyaabaha agagaarkiisa ka dhacaya sanqadha uu maqlaayo oo sheekada uu maqlayo taasi waysada ma jebiso sidaas ayaana saxaabadu ridwaan ullahi caleyhim iyo taabiciintu baa yidhaahdeen hurdada waysada jebisaa waa annawm lmustaqriq wey waata qofka qalbigiisa dabooshay ee waxaa hareerihiisa ka socda aanu ogeyn waayo xaaladaasi ayuun baanu qofku la socon karin waxa kasoo baxa laakiin hurdadu hadday tahay mid khafiifa oo uu qofku maqlaayo waxyaabaha hareerihiisa ka dhacaya isagoo kuurinaya sheekadii agtiisa lagaga sheekeynayay uu maqlaayay taasi iyadu inaanay waysada jabin ayaa xadiidkaasi daliilu yahay wazawaal lcaqli caqligu inuu suula ayaa waysadu ku jabtaa bisukrin sarkaan qofku uu sirkaamay uu caqligiisu ku suulo o maradin ama xanuun uu ku suulo hadduu qofku sirkaamo caqligiisii baa suulay haddii qofku qayduuba ama miyir doorsoon uu galana sababtu waxay doonaysaba ha noqotee qofkaa mar haddii caqligiisu uu maqan yahay dee kii seexday isaga ayaa kasii daran min baabi awlaa isaga ayaa u mudan inay waysadu ay ka jabto oo xaaladiisa aan waxba kala soconba waana isku waafaqsayin culimadu zawaal lcaqli bisukrin aw maradin aw naxwihi inay waysadu ku jabto walamsu rajuli iyo ninku inuu taabto ayay waysadu ku jabto almarata gabadhii uu taabto aladnabiya ee aan maxram u ahayn min gayri xaailin iyadoo waxba aanay u dhaxayn labadooda jir meeshuu doonayaba ha ka taabto markaa gabadha ajanabi ka oo maxram aanu ahayn ninku inuu taabtaa uma banaana xataa inuu gacan qaadaa uma banaana haddii ay dhacdo se waxaa culamada shaaficiyadu ay ku tagsan yihin waysadu inay ka jabayso taabashada ama xagga ninka ha ka timaado ama xagga gabadha ha ka timaade lahuma waxay isku khilaafaan un jinka naagtiina hadduu ninku taabto ama gabadhii haddii ninkiini uu taabto taasina inay dhacdoba ilaahayba oo warkama hayno waxay markaa masaladan u daliishadeen aayadda ilaahay u leeyahy aw laamastum innisa oo laamastum bayna waa bimacnaa lamastum qiraana waa ku timi culimo kalena waxay yidhaahdeen maya taabashada aayadda lagu sheegayo waa taabashadii weyneyd o oo waa galmada oo waa galmada ta waysada jebisa laakiin labada jir inay saabtaan waysada ma jebiso waxaana taa noogu daliila bay yidhaahdeen tafsiirka qur-aanka qofkii ugu aqoon badnaa oo cabdullaahi ibnu cabbaas oo rasuulku taa ugu duceeyey ayaa taabashada aayadda lagu sheegay ku fasiray jimaaca markaa tafsiirna cabdullaahi ibnu cabbaas baa loo daba fadhiyaa waxaa kaloo taa u xujo amaba sa u daliila waxaa axaadiisa qaarkeed kusoo aroortay xadiis abu daawuud warinaya culimada qaarkoodna ay sugeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu salaada usii baxaayo inuu xaasaskiisa uu sii dhunkan jiray walaa shaka dhunkashadu inay lamsi ama taabasho ay tahay waxaa kaloo imaamu muslim uu warinaya caaisha radia allahu canha habeen inay rasuulka weyday guryuhuna faynuus ama laydh ma lahayn kadib waxa ay taataabatay guriga dhexdiisii iyo gogashii waxa ay tiri maraa guryihii kale ayuu rasuulku u wareegay marka waxay leedahay gacantaydu waxay ku dhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam labadiisa cirdood isagoo u sujuudsan markaasaa waxaan idhi wale arrinta aad ku jirta iyo arrinta aan ku jira ayaa kala fog anigana hinaagtaay haye waxaan islaa guryihii kale ayuu tegay adiguna waaba sujuudsan tahay oo ilaahay baad utukanaysa asalkuna waxa weeye inaan cirbaha cirbaha rasuulka aanay mara saarayn qofkeedaa mara ayaa saarayd oo xaail ama shay kala teeda ayaa udhaxeeyey isaga ayaa daliil la weydiinaya markaa sida saxiixa ah taabashada jebisa waysadu waa taabashada weyn oo galmada ah ama istaabashada labada jir ay saabtaan iyadoo waxba aanay ka iman labada qof midkoodnaba wayse jebin mayso sida saxiixa wamasu farjil aadamiyi qof bani aadama farjigii inuu taabto ama taabashadiisa ayaa waysada jebisa bibaatini lkafi ana gacantiisa xaggeeda hoose baabacada kafka xaggiisa hoose uu ku taabto marka alfarjuna waxa uu koobsanayaa dakarka oo qubulka xagga hore ah iyo dugurta oo xagga dambe ah labadood farji baa lagu idhaahdaa fi lugati alcarab sida imaamu shawkani kitaabkiisa nail lawtaar uu ku tilmaamo marka masaladan ku saabsan taabashada qofku hadduu isagu istaabto xubnihiisa uu taabto iyo qof kala xubnahaasi iyagoo ku yaala hadduu taabto waysadu waa ka buraysaa ayaa madhabku uu yahay masaladana laba xadiis baa kusoo arooray xadiis odhanaya man masa dakarahu falaa yusalli xataa yatabada ama man masa farjan falyatawadda qofka farji taabtaa ama kii taa noqdo ama qof kale midkii ha weysayso waxaa xadiidkaa markaa khilaafaya xadiidka odhanaya markii rasuulka la weydiiyey inamaa huwa bidcatun minka oo xubnahaaga kale waa xubin adiga kaa midan xubnahaaga kale markaad taabato si aanay waysadu kaaga jabahayn ayaa haddaad taabato farjigana waysadu aanay kaaga jabahayn wax la isku waafajiye axaadiista oo la isugu keenana waxa ugu haboon in la yidhaahdo taabashadu waysada ma jebiso laakiin in laga weysaysto ayaa sunna ah waysada ma jebiso in laga weysaysto ayaa sunna ah way rasuulku yihi ka weysaysta ayaa haddana yihi xubnahaaga kale ayuunbaa meeshaasi ay la mid tahay markaa ka weysaysadii inaanay waajibnimo faa'iideynahayn ee istixbaab iyo sunanimo inay faa'iideynayso ayaa laga qaadanaya wamasu xalqihi iyo taab wamasu xalqati duburi iyo dabadiisa yaana wareegeeda taabashada uu taabto ayaa iyaduna buriso weysada cala aljadiidi marka nadarka jadiidkaa la qaato oo aljadiid waxaa la yidhaha ma qaalahu afsahu shaaficiyu fi misr intii shaafici xagga masar uu wareegay wixii uu fatwooday ee uu ku hadlay ee cilmiga ayaa jadiid la yidhaahdaa wixii intii bagdaad uu joogay uu fatwoodayna waxaa la yidhaahdaa qadiim madhabka qadiimka culimada markaa shaaficiyada ee muxaqiqiinta imaamu shaafici ka dambeysayna masaa'il fara badan bay yidhaahdaan qawlka qadiimka qawlkii hore ayaa xoog badan oo ka dambe ka xoog badan waayo bagdaad wax gaara ma wadato masarna wax gaara ma wadatee hadaladii shaafici uu yihi markuu bagdaad joogay ama masar uu joogay adilada qur-aanka iyo sunnaha ayuunbaa loo bandhigaya oo ka qur-aanku uu xoogeeyo ama sunnadu ee ayido ayuunbaa ka saxda ah waxaanu halkan ku darin aklu laxmi ljazuur hilibka geela cunitaankiisa sida saxiixaana waysada waa jeliyaa hilibka geela oo la cunaa oo rasuulka alayhi salaatu wasalaam markii lagu yidhi ana tawadaw min luxuumi libil qaala tawadaw min luxuumi libil laba xadiis oo inay saxiix yihiin la isku waafaqsan yahay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam amar ku bixiyey hilibka geela marka la cuno in la weysaysto labada xadiisna wax axaadiisa ama adilao cadcad oo ka hor timi ma jirto wuduuga ama waysada kusoo aroortayna waysadii sharciga ahayd baa looga jeeda ee faraxalasho loogama jeedo sidaasi awgeed baa in fara badan oo kamida culimada shaaficiyada ee muxaqiqiinta ee weliba ahlulxadiiska sida nawowi oo saaxibulminhaaja iyo shiraazi oo qoray kitaabka nawowi uu ku sharaxay majmuuca wakadalika albayhaqi oo culimadu ay yidhaahdaan ma min shaaficiyin ila walishaaficiyi calayhi mina ila albayhaqi nin kastoo shaaficiya mina ayuu ku leeyahay ana gallad buu ku leeyahay aanu mahadnaqeedii dhamaystirin shaafici bayhaqi mooyaane isagu waajibkiisa waa kasoo baxay iyo sidaas oo kale ibnulmundir oo isaguna culimada shaaficiyada lagu taliyo lagu tiriyo intaasiba waxay ku tegeen oo culimada shaaficiyada kamidi sida axaadiistu ay tilmaantay oo ah hilibka geelo ama muqumad ha noqdo ama ha noqdo mid waaweyn ama sandaways ha noqdo oo roodhi hala dhex geliyo ama saambuuse waxa la dhaha le hala dhex geliyo mar haddii xaqiiqada meesha taalla ay tahay hilib geel hilib geel sida la doonayaba ha loo cuno ha loo farsameeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka weysaysa ayuu yihi faslun waladii ka yuujibu waajibiya algusla waysada maydhashada sitatu ashyaa lix shay ayaa maydhashada waajibiya halaatatun saddex tashtariku fiiha waxaa wadaaga alrijaalu ragga iyo wanisaau dumarka wahiyo saddexdaa rag iyo dumarku ay wadaagaan meedhashada waajibiyaa iltiqaau lkhitaaneyni waa inuu jimaac dhaco oo labadii meeloode gudniinku uu ku dhacay waa inay kulmaan oo rasuulkaa yihi calayhi salaatu wasalaam ida iltaqa alkhitaanaan faqad wajaba algusl labada meeloode gudniinku ku dhacay midida ay ku dhacday haddii ay kulmaan meedhasha ayaa waajibtay wain lam yunzil xataa yaanay maniba imanine riwaayada muslim bay taasina ay ku cadday wain lam yunzil mar hadduu jimaac dhaco walow yaanay biyaba ka imane maydhasha ayaa waajibtay waxaana xadiidkaa laga qaatay gudniinku inuu mashruuc yahay khitaanku fi xaqi rijaali wa fi xaqi nisa culimada islaamkuna dumarka in la gudo oo jildada ama haragga laga jaro waa isku waafaqsan yihiin waxay isku khilaafeen un mawaajibba mise waa sunne marka waxaan baryahan dambe la buunbuuniyo oo ah in la yidhaahdo dumarka lamaba gudi karaba si khaldan oo sidii horeana looma gudi karo si saxoo si oo sunnaha iyo sharciga waafaqsanna looma gudi karo waa qowl aan saxiix ahayn culimadu waa isku waafaqsan yihiin khitaanu nisa inuu diinta islaamka kamid yahay waxay isku khilaafeen un mawaajibba mise waa sunne xadiidkanina waa tusiyey waktigii rasuulkana waxaa jirtay gabadh umnu catiyo la yidhaahdo oo khaatinatu nisa ahayd mid shaqadaaba qabataba wainzaalulmaniyi waa arrinta labaadee raggiyo dumarkuba ay wadaagaan waysada meydhasho waajibisaa waa inzaalulmaniyi mani qofku inuu soo dejiyo oo mani ay ka timaado xataa haddii qofku isagoo hurdo uu riyoodo mani ay ka timaado ama isagoo soo jeedo uu fakiro oo uu ku fakiro waxa weeya jimaac iyo wax shahwad kiciya oo manidu ay ka timaado meydhasha ayaa ku waajibtay markii rasuulka gabadhi ay ku tidhi fahal cala almar'ati min guslin ida idaa hiya ixtalamat gabadha meydhasha miyaa lagu leeyahay hadday riyooto qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nacam idaa ra'at ilma ha haddii ay biyo ka yimaadaan markaa qofku hadduu riyoodo isagoo hurda wax qoyaana aanu isku arag meydhasha kuma waajibin waxay meydhashadu ku waajibtay markay biyo ka yimaadaan waxaas aynu baraarujinayna manida qofka bani aadamkaa ka timaadaa waxay meedhasho waajibinaysaa idaa kharajat bidafqin washa wa ladatin markay qofka ka soo baxdo iyadoo duulay soo burqanaysa macaasina uu la socdo laakiin qofka haddii xanuun uu ka keeno oo ay iska socoto ama qabow uu ka keeno ama baqa uu ka keeno oo ay iska dareereyso oo aan wax dhadhanana aanu dareemahayn taasi meedhashada ma waajibiso xadiisu cali bin abi aalib oo imaamu axmed musnadkiisa uu ku wariyey ayaana u daliila walmawtu baa maydhashada waajibiya ayaa maydhis waajibiya oo markaa qofkii dhintay waxba kuma waajibayaane kuwa nool bay waajib ku noqonaysaa inay maydhaan oo rasuulku wuxuu yihi ninkii saxaabiga ahaa ee isagoo xaajiya oo carafo taagan hashiisa ka dhacay iksiluuhu bimaain wa sidrin waxaad ku maydhaan biyo iyo qasil amarka rasuulkuna wuxuu faa'iideynayaa wujuud markii inantiisi ay dhimatayna rasuulku dumarkii wuxuu ku uri iqsilnaha halaaa saddex jeer maydha buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii loo sidaa insha allah janaista aan ugu tegi doono waa looga dalin karaa lakin iminka waxaynu tilmaamayna un inuu rasuulku amar ku bixiyo qofka dhintay in la maydho wasalaadatun saddex arrimoodna taktasu waxay ku taktasu biha waxaa la gaara annisaa-u dumarka ayaa la gaara wahiyo saddexda arrimooda maydhashada waajibiya dumarku ay la gaarka yihiin alxaydu weyi damulxayd gabadha markuu ka go-o dee maydhasha ayaa waajib ku ah oo inay dahaaro qaadato ayaa la amray faidaa aqbalat ilxaylatu fadaci salaa waidaa adbarat faktasilii wasalli mar allaala marka xaydku daba jeediya uu go-o ee jafaas uu dhaco iyo ingeg maydho oo tuka buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam wanifaas weeyaan arrinta labaad ee dumarku ay la gaabkayiin waa dhiigga dhalmada isaguna maydhasha ayuu waajibiya waayo waxay isku xukun yihiin dhiigga xaydka masalo qura ayay ku kala duwan yihin oo isaga waa lagu ciddo tirsan uun halkaa masalo ayay ku kala baydhaa laakiin masaa-isha kaleo dhan dhiigga xaydka iyo dhiigga nifaasku isku xukun bay ka yihiin walwilaadatu weyn arrinta saddexaad waa dhalmada bimacnaa haddii gabadhii ay umusho oo aan wax dhiigiiba aanu ka iman ayuunbay su ayuunbay suuroobaysaa in dhalmada gooni loo sheego ila haddii kale dhiiggu wuxuu noqonaya nifaas buu noqonaya marka haddii gabadhii aan wax dhiigiiba ka iman oo ay umusho iyay meerasha ku waajibtay waxay leeyihin ha waayo ilmahan ka soo baxay ayaa laftiisu asalkiisu wuxuu ahaa mani ayuu ah marka inay mani ka soo baxday oo kale ayay ka dhigan tahay ma yidhaahdeen taasi ayay ku sababeynayaan laakiin waxaynu leenahay umul marka aan dhiig lahayn ayaan jirinba ama hadday jirtana wax naadiraaba faslun wa faraa'id lgusli arkaanta maydhashaduna halaathatu ashyaa oo maydhashada saddex shay baa rukun u ah oo haddaan lala iman meerashadii qofkaanay ka ansaxay anniyatu weeyaan ta koowaad oo rasuulka yidhi inama alacmaalu binniyaat oo maydhashadan qofku uu isku nadiifinayo iyo ta uu isku qaboojinayo iyo ta waajibka ee sharciga waxaa kala soocaya waa niyada niyadana maxalkeedu waa qalbiga ee carabka ma aha wa isaaratu najaasati iyo najaasadii inuu suuliyo in kaanat calaa badani haddii jirkiisa ay marsan tahay oo haddii qofkii maydhasho sharci ay ku waajibto islamarkaa najaasana jirkiisa ay marsan tahay oo intuu maydho najaasadii weli sidii ay ugu taalo dee maydhashadiisaasi mid saxa maaha weya macnaheedu oo biyihii baan jirkiisa wada gaadhin oo najaasada jidhka marsan iyo xadadkii maydhashada waajibiyey sida janaabadii iyo xaydkii hal maydhasho ayaa ku filan odhan maayo marna waxaan ka maydhanayaa janaabadii marna najaasadaan ka maydhanaya odhan maayo waisaaruulmaai wayaan rukunka saddexaad biyihii inuu gaadhsiiyo ilaa jamiici shacari timaha oo dhan iyo walbasharati jidhka oo dhan waa inay wada gaadhaan biyo waayo qusliga xaqiiqadiisu waxay tahay sida xaafid ibnu xajar fatxulbaariga uu ku idhaahdo waa darayaalulmaai cala ljasad marka mar haddii biyuhu jidhka ay dul maraan oo ay dul yaacaan maydhashadii waa xaasisha wey oo in gacmaha la ismarmariyaa dalki baa laydhaha iyadu waajib maaha waa sunne sida insha allah sheekuba uu sheegi doono wa sunanuhu maydhashada sunayaasheeduna khamsatu ashyaa wa waa shan arrimood altasmiyatu waa inuu bismi illaahi yidhaahdo marka uu bilaabayo iyo walwudu'u qablahu inuu weysaysto inta aanu maydhashada bilaabin oo rasuulku caleyhi afdal salaati watasliim inta badan sida axaadiida saxiixinka ku taalla kusoo arooray rasuulku hadduu maydhasho sharciga la imanayo horta waa weysaysan jiray kana ida اktasla min aljanaaba bada fagasla yaday uma yatawada kama yatawada lisala ficilkaa rasuulkuna wuxuu kusinaya arrintaasi inay suno tahay waimaaru yadi gacantii in la mariyo ayaa sunaa calalgasadi jidhka la dul mariyo waa dalkigii oo inay biyuhu jidhka dul maraan waa waajib iyadu in gacanta loo raaciyo lagu xoqaanaa oo lagu jajabiyaana iyadu waa suna wey walihada qofkii janaabada lahaa hadduu niyadii la yimaado barkad uu quuso ama roobka uu hoos sudhigu hoos istaago ijaroor oo kale oo biyihii jirkiisa ay wada gaadhaan isagoo gacan aan istaarsiin maydhashadii waajibka ahayd waa ka dhacday walmuwaalaatu weeye sunnaha afraada kamida sunayaasha maydhashadu inaan xubnaha oo dhan inuu israaciyo oo bimacnaa intaanay meeshii hore uu maydhay aanay ingegin halka ku xigtana inuu maydho iyaduna waa sunna wey wataqdiimu lyumna dhinaca midig inuu horaysiiyo cala lyusra xagga bidixuu ka horaysiiyo oo jirkiisa dhinaca midig inuu horaysiiyo xagga bidixuu dambaysiiyaa iyaduna waa sunna oo hadduu bidixda ku horeeyo waajibkii waa ka dhacayaaye sunna ayuunbuu ka tegi oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa mid maydhashada way xagga midig ku horaysiiya sida caaisha ay leedahay kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam yucjibuhu tayamum fi tanaculi watarajuli watahuuri wafi sha'nihi kulli rasuulku waxaa mid midigaysiga ama midigta in la horaysiiyaa ay cajab geliso hadduu kabaa xidhanayo midigta hor xidhan jiray markuu bixinayana bidixda ayuu hor bixin jiray markuu feedhanayana xagga midig ayuu ka bilaali jiray marka uu tahaaro qaadanayana midigta ayuu horreysiin jiray wakadalika marka uu xeeranayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sunayaashaas waa kuwa maanta dadka badelkooda ay dayaceen faslun waliktisaalaatu meerashooyinkii almasnuunatu ee sunayaasha ahaa sabcatu cashara gusla toddoba iyo toban meerasho ayaa suna ah oo toddoba iyo toban xaaladood bay suno tahay in la maydho gusluljumcati weeyaan ka koowaad waa maydhashada salaada jumcaha loo maydhanayo oo rasuulku wuxu yihi ida jaa axadukum ila ljumcati falyaktasil midkiinha marka jumcaha uu imanayo ha maydho fi riwaaya ida araada axadukum an yaatiya ljumuca falyaktasil marka amarkaasi halkan waajibnimo tusin maayo sunnimo sunanimo ayuu tusinayaa waayo rasuulkaa yihi man tawada'a yawma aljumuca fabiha wa nicmat waman iktasala falgusla afdal qofka maalinta jumcaha weysaysta macnaa waysadu waa ku filanta wey xadiidka macnihiisu ka maydhana dee maydhashada ayaa fadli badan marka maydhashada in la iska dayn karo ayaa xadiidka laa qaadanaya o aanay waajib ahayn maalinta jumcaha qofku inuu maydhaa laakin waxay leenahay xaalad baa jirta ay waajib noqonayso qofku maalinta jumcaha inuu maydho hadduu leeyahay raa'ixa bimacnaa shuruf iyo urqarmuun oo dadka iyo malaa'igtuba ay dhibsanayso waayo mu'miniinta masaajidka ugu imanayo iyo malaa'igta masaajidka imanayso inuu dhibo midna ma banaano oo waa dembi wey marka haddii xaaladiisu taa haeer kaa gaadhsiisan tahay jumca inuu maydho waa waajib haddii kalena waa sunna walciideyni labada ciidood in loo maydhaa iyaduna waa sunne oo saxaabada rasuulka sida ibnu cumar iyo ayay ka ansaxday axaadiis tusinayso culimada qaarkood ay xoogeeyeenna waa jirtaa walistisqaai salaatulistisqaa in loo maydhaana waa sunne iyo walkusuufi salaada waxa weeyaan dayax madoobaadka iyo walkusuufi salaada qorax madoobaadka hadday qoraxdu madoobaato iyo haddii dayaxu madoobaadaba waa la tukanaya istisqaaguna salaad buu leeyahay sidaynu arki doono oo roobdoontu salaad bay leedahay markaa saddexda arrimoodba in loo maydho ayaa sunno ayay qabaan culamada shaaficiyadu daliil gaaroo kusoo arooray ma jiro laakin waxa ay ku soobeeyeen ama ay ku cileeyeen mar haddii qofkii salaatulistisqaa ka ge ka qayb gelayo ama salaatulkusuur uu tegayo meel la isugu imanaayo sida jumcahaba la isugu yimaado ama ciiddaba la isugu yimaado dee in la maydha waa sunna iyadoo loo qiyaas qaadanayo jumcaha iyo ciidda isla markaana jamacaasi si aanu u dhibsan qofka qofku isagoo nadiifa meesha uu tago taasi ayaa ay ku sababeeyeen walguslu maydhashadii baa sunnaa min gusli lmayiti maydka maydhistiisa laga maydho qofkii maydka maydhay inuu maydha waa sunne rasuulku wuxuui laysa calaykum fi gusli mayitikum guslun idaa qasaltumu marka aada maydkiina maydhaan maydhashaydu kuma waajibin oo markaa xadiiska odhanaya man kasala mayitan falyaktasil waman xamalahu falyatawaba qofka mayd maydhaa ha maydho ka qaadaanaha weysaysto amarka kusoo arooray istixbaab iyo sunanimo ayuunbuu tusinayaa inay suno tahay kii maydhana inuu maydho kii qaadana inuu weysaysto walkaafiri kaafirkii ayaa maydhasha ay suno u tahay idaa aslam ay yusanu lilkaafiri idaa aslam marka uu islaamo waa sida ay qabaan culamaau shaaficiya waayo waxay leeyihin dadkii waxa weeyaan soo islaamay dhammaantoodba rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ay islaameen muu farin inay soo maydhaan laakiin waxaynu leenahay amar buu rasuulku ku bixiyey calayhi salaatu wasalaam qofka dad dad islaamo u yimi uu amray inay waxa weeyaan ay maydhaan nacam mana jiro daliil amarkaa waajibnimo ka leexiya amaa qadiyada ay yidhaahdeen dad fara badan oo soo islaamay baanu rasuulku sidaa amrin waxaanu leenahay shardi maaha qof walba in loogu celceliyo mar hadduu xukunku caam baxo oo mid loo sheego laba loo sheego saddex loo sheegay oo dad fara badan loo sheegay oo xukunkaasi dadka agtooda uu caam baxo ay ogaadaan mid waloo islaamaba in la yidhi maydho dee kuwa dambe in loogu celiyaa mar haddii hore ay usii ogaayeen waajib maaha laakiin waxa ay leeyihin culamada shaaficiyadu haddii waxa weeyaan uu uu janaabo lahaa fi xaali kufr oo uu janaabooday inuu waxa weeyaan maydhaa waajibay xaaladdaa ku noqonaysa waayo xataa markii uu kaafirka ahaa janaabadii uu ka maydhay dee ka ansixi mayso wey oo maydhashada waajibka arkaanteeda waxaa kamid ahaa niyada niyana kaafir kama ansaxdo marka xaqiiqatan masaladu waxay kusoo urureysaa qofku inta uu kaafirka yahay dee lama oran karo marnaba ma janaabo marka labada qowl aada uma kala foga oo suwar yar ayuunbay ku kala tegayaan laakiin waxaa raajixo xoog badan in waxa weeyaan qofku markuu islaamo ay waajib ku tahay inuu maydho walmajnuuni majnuunkii ayaa loo sumeeyey meedhasho iyo wlmuqma caleyh kii waala iyo wlmuqma caleyh kii miyir doorsoomay laakiin goorma ayay sunata inay maydhaan idaa afaaqa marka ay soo miiraabaan oo ka waalani markuu miyirsado inuu maydho ayaa sunno ah kii waxa weya miyir doorsoomayna marka uu soo miraabo inuu maydho ayaa sunno ah waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu xanuunsanayey aada buu u cuslaaday markii uu soo miraabay wuxuu i dadkii miyay tukadeen waxay hi maya waa kusugayaan qaala dacuu liya maan fi lmikbar wuxuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam biyo igu shuba tashtiga ama weelkaa dharka lagu maydho intana biyihii ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku maydhay qaala fafacalnaa faktasab marka miyir doorsoonka inuu ka maydhanayay bay u dhowdahay miyir doorsoonkii mar haddii rasuulku uu ka maydho ka maydhashadiisu sunno ay tahay dee waaliduna miyir doorsoon nooca wuxuu weeyey waaba kasii daran tahayba waxaana imaamu shaafici raximah llahu tacaala uu yihi waxaa yar inta mid waalan aanay mani ka iman oo qofku markuu waasho waxyaabaha ku dhaca waxaa kamida inay mani ka timaado sida qaalibka marka iyadoo loo ixtiyaadayo qofka diintiisa loo ilaalinayo iyo cibaadaadkiisa marka uu miyirsado inuu maydho waa sunna wey walguslu maydhashadii ayaa sunnaa cinda alixraami qofku markuu ixraamanayo uu maydho rasuulku calayhi salaatu wasalaam ixraamka horti ayuu maydhay walidukuli maka maka marka la gelayo gelitaankeeda in loo maydhaana iyaduna waa sunna wey oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dii tuwan meesha la yidhaahdo ayuu uhoyan jiray marka uu waabelistana waa maydhan jiray kadibna maka goor ama wakti maalinimo ah ayuu geli jiray sida ibnu cumar radi allahu canhu tilmaamay bukhaari muslim baa wariye walilwuquufi istaagiina in loo maydha ayaa sunaa bicarafa carafa la istaagayay marka daliil gaariyada kuma soo aroorin laakiin saxaabada qaarkood bay ka soo aroortay sida ibnu cumar oo kale waana dee meel la isugu imanaayo walilmadiiti hoyashadiina in loo maydho ayaa sunaa bimusdalifa loo maydho musdalifo loo hoyanayo in loo maydho ayaa sunaa taas iyadu daliil ma leh cillana ma leh walihada baa kitaabka iqnaaca la yidhaahdo kitaabkan lagu sharaxay waxa uu ku yihi almuctamad anahu laa yusanu lguslu alasax anahu laa yustaxab cafan alasax anahu laa yustaxab ayuu ku yihi fi nihaaya sida saxiixnimada badan fi madhab shaaficiya waa inaanay mustaxab ahayn in loo maydho hoyaatinka dadka xujaajta musdalifa ay hoyanayaan waliramy dinaari halaat jamradaha saddexdaa tuuristooda in loo maydho ayaa sunaadu weli tawaafi tawaafkina in loo maydho taasuu iqnaaca ku yihi almuctamad anahu laa yusanu lguslu litawaaf sida la ictimaaday ee xooga badan fi lmadhab waxa weeye inaanay suno ahayn in tawaafka loo maydho ramyu ljimaarna waa sidaas oo kale weli sacyi sacyigii in loo maydho ayaa sunno aha safa iyo marwe dhexooda la saciyayay walidukhuuli madiinati rasuulillah madiine gelitaankeeda in loo maydho ayaa iyaduna sunnaa buyi marka waxyaabo fara badan oo in loo maydho aanu daliil kusoo aroorin buu sheekhu halkan ku sheegay waxaynu leenahay marka haddii a qofku tegaayo meel la isugu imanaayo meel la isugu imanayo hadduu tegaayo dadku ay isugu imanayaan gaar ahaan majaalista khayrka iyo cibaadaadka iyo cilmiga inuu maydhaa waa sunna wey ugu yaraan waa sunna haddaanay waajibba noqon si aanu raaixadiisa kariha furta kasoo baxaysa iyo shuruftiisa si aanu ugu dhibin mu'miniinta iyo malaa'igta meesha isugu imanaysa laakiin haddaanay sababtaasi meesha aanay oolin arrinta daliilu ku soo arooray ayuun baa loo maydhanaya tii kalena waxaweye in loo maydhaa waajibna maaha sunnana maaha faslun buu yidhi walmasxu masixitaankii cala lkufayni labada kuf dushooda la masaxayo jaa-izun waa banaan tahay marka kufka waxaa la yidhaahdaa shay udhaxeeya kabaha iyo sharabaadada xaqiiqaduna waxay tahay ila saxaabada ridwan ullahi calayhim iyo taabiciintaba ka sugnaatay luqada carbeedna ay tusinayso wax kasta oo qofku lugtiisa uu geliyo oo waxa weeyaan ama harag ha ka samaysnaado jild baan ha ka samaysnaado ama suuf ha ka samaysnaadee kuf baa la yidhaahdaa marka in marka uu weysaysanaayo lugaha aanu maydhina maydhistooda uu iska daayo oo kufkaa dushiisa uu masaxaa jaa-isu mid banaan wey oo axaadiista kusoo aroortay waa axaadiis mutawaatira oo soddon saxaabi in ka badan baa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam kasoo wariyey axaadiista tusinaysa almasku cala alkufeyn bihalaathati sharaaita saddex shardi ayay qofka ugu banaanaanaysaa khufeynka inuu masaxaa an yabtadica waa inuu bilaabo lubsahumaa xidhashadooda bacda kamaali tahaara tahaaro dhamaystirankeed kadib oo isagoo tahaaro dhamaystiran qaba waa inuu xidhay qufkii ama sharabaadkii ama kabi buurka ahaaba intu waa isku xukune isaga oo tahaaro dhamaystiran qaba oo maydhashana aanay ku waajibin waysena qaba waa inuu xidhay waa shadii kuwa laakiin isagoo bilaa weysaa hadduu xidhay ma masixi karo waa inuu bixiyo horta uu weysaysto waayo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam markii saxaabi uu doonay waysada ugu shushubaayey inuu labadii kufe rasuulku uu xidhnaa uu ka bixiyo dacumaa fa inii adkhaltuhumaa daahiratayn iska daa bu ihi waxaan geliyey labadan kuf labadan lugood iyagoo daahire wa an yakuunaa waa inay ahaadaan labada kuf laftoodu saatireyn kuwa qarinaaya limaxalli gasli lfardi meeshii in la maydhaa ay faralka ahayd ee min alqadameyn labada lugood kamid ahayd waa inay qarinayaan markaasaa macnaheeduma waxa weya inaanay daldalool lahaanin haddii sidaa looga jeedo sax maaha oo haddii kufku uu daldaloolo ama sharabaad amaba se kabaha buurkii ay daldaloolaan sida saxiixa saxda ah waa la masixi karaa waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wax allaale waxa magaca kuf leh magaca kuf wixii leh in la masixi karaaya rasuulku uu sheegay oo ka daldaloola iyo ka jeexjeexan ka gabooba iyo ka cusub ma kala qaadqaadin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam culimada qaarkoodna waxay yidhahan imsa calayhima ma tacallaqat bihima rijlaak laqad kanat khifaafu lmuhaajiriina walansaar ma kanat khifaafu lmuhaajiriina walansaar ilaa makruuqa inta labada lugood ay qabanayaan labada kuf macnaa wax lagu socon karo de ay yihiin oo lugtii aan ka dhacahayn ma sax waayo saxaabada ridwaan ullahi caleyhim ansaar iyo muhaajiriin isku daro dee kuf cusub may haysan kuwa duldilaacan oo dadaboola ayay haysan bal mararka qaarkood ayaanay kuf ba haysane maryo lugahooda ay ku duubeen marka ama kuf cusubun haddii in la masaxa ay waajib tahay oo dalool iyo dilaac toona aan lahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaasi waa caddayn lahaa laakiin haddaanu lugtiiba qabanahayn marka uu gashado labada dhinac ugu kala dhacaayo dee waxaasi kufba laba yidhahdee mara ayuu noqday ama harag buu noqday kala yaala wa an yakuunaa waa inay noqdaan mima yumkin waxay suurtagal tahay tataabucu lmashyi socodkii in la israacraaciyo la wado caleyhima iyaga lagu soconaayey oo haddaan lagu socon karin oo qofka markiiba lugihiisa ay ka baxayaan oo ay kala khubku kala dilaacay ama sharabaadka oo laba dhinac uu kala dhacayo oo suuf unuu noqonayo dee lugta uu dul saaray amaba se saanu lugta dul saaray dee taasi khufba ma aha oo in la masaxaayada ka gudi mayso qof marka saddexdaa shardi waa in la hay wayamsaxu waa masaxayaa almuqiimu kii muqiimka ahaa bimacnaa negiya ee aan musaafirka ahayni yawman walayla habeen iyo maalin ayuu masaxaya bimacnaa habeen iyo maalini markay u dhamaadaan waa inuu bixiyo oo lugihii uu maydho hadduu marlabaad ku celiyona habeen iyo maalinti maalintiinba hadda ma tirsanaya lakin habeen iyo maalin wax ka fara badan masixitaankaa ma wadi karo habeen iyo maalin markay u dhamaadaan waa inuu bixiyo oo waxa weeyaan lugaha maydho wamusaafiru kii socdaalka ahaana halaatata ayaam saddex maalmood oo bilya bilayaaliyihina habeenadoodana lagu tirinayo habeenadoodana wada waana sida kusoo aroortay xadiidka wajacala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam halaaata ayaamin walayaaliyahuna lilmusaafir wa yawma walaylata lilmuqiim hadda waxaa isweydiin la habeenka iyo maalintaa kii muqiimkaha uu tirsanayo iyo saddexdaa maalmoodee musaafirku uu tirsanayaa goor bay ka bilaabayaan ma marka uu xidho ayuu ka tirinayaa oo uu ka bilaabaya mise marka u horeyse waysadii uu ku gashaday ay ka jabto mise marka u horeysa masixitaanka uu ku bilaabo wuxu uhi sheekhu wabtidaawil muddati muddada uu tirsanaya waxay ka bilaabmaysaa min xiina yuxdisu marka uu wayse jabo bacda lubsi lkuffayn labada kuf intuu xidhay kadib oo isagoo wayse qabo soomuu xidhan marka u horeyse uu wayse jabo waysadii uu ku xidhay ay ka jabto ayuu muddada ka tirsanayaa buyi culimada qaarkood waxay dhameeya marka u horeyse lugihiisa uu geliyo ayuu muddada ka tirsanaya culimada qaarkoodna waxay dhaheen maya marka u horeysa masixitaan uu ku bilaabo ayuu muddada ka tirinaya sidaasi ayaana sax leanna axaadiista kusoo aroortay almasxu cala lkhufayn oo dhan haddaad dib u eegto axkaamta waxay ku xidhay masxiga ayay ku xidhay masixitaanka marka muddadii oo axkaamtii kamid ahayd waxa ay ka bilaabmaysaa un marka u horeysa uu masaxo oo tusaale ahaan salaadii subax waysadeedii isagoo qaba hadduu khufayn xidho ama laba sharabaad ama laba kabood oo kuula oo aanu masixine waysadaas inuu ku tukanaayey ilaa waxa weeyaan casarkii waktigii salaada casar markii la gaadhay uu wayse labaad doonay inuu weysaysto oo uu khufeynkii masaxay waktigaa casarka ayuunbu ka tirinaya muddadii afar iyo labaatanka saacadood ahaa ka muqiimka iyo muddadii saddexda maalmood iyo habeenadooda ahayd ka musaafirkii marka u horeysa ee uu masixitaanka ku bilaabo ayuu muddadii tirsigeeda bilaabaya wy liana alaxaadiisa callaqat alxukma cala lmasxi fain masaxa hadduu masaxo fi lxadar isagoo muqiima uma dabeetana saafara uu safro iyadoo muddadii uu masaxayo weli aanay ka dhamaan aw masaxa ama khufeynku uu masaxo fi safar isagoo musaafira uma aqaama dabeetana musaafirnimadii uu ka baxo oo muqiim uu isu bedelo meeshiisi uu kusoo noqdo iyadoo muddadii weli aanay ka dhamaan atama wuxuu dhamaystiraya masxa muqiimin ta dambe iyadu waa waadix oo qofku musaafirnimadii mar hadduu ka baxay dee muddadii musaafirka loo ogola ma masixi karo muddadii muqiimka ayuu masaxaya laakiin inta hore sida saxiixa isaga oo muqiima oo negi hadduu masixitaan ku bilaabo oo weli muddadii loo ogola masixitaanka oo dhamaan uu safro sida saxdaa masxa musaafirin ayuu tirsanaya musaafir masixitaanka mar walba xaalada uu ku jiro ayaa xukunkeeda uu qaadanaya lilxadiis halaaata ayaamin walayaaliyahuna limusaafir de imikana waa musaafir qofki wa yawman walayla lilmuqiim imikana qofkii muqiim buu noqday marka marba xaalada uu ku jiro ayuu xukunkeeda qaadanaya xaaladii masixitaanka uu ku bilaabay xukunkeeda qaadan maayo wey wayabtulu waa guraya almasxu masixitaankii bihalaaati ashyaa buu ku guraya hadda iska ilaali waysadii maaha ee waxa guraya waa masixitaankii oo saddex arrimood haddii ay yimaadaan qofku masixitaankii khufeynka uu masaxaayey ma sii wadi karo ee waa inuu bixiyo uu weysaysto oo haddana uu gashado hadduu doonayo inuu masixo bi khalcihimaa bixinta uu bixiyo ayuu masxigii ku guraya oo hadduu khufeynkii bixiyo iyadoo muddadiiba aanay ka dhamaan dee ma masixi karo hadduu dib u gashado ee horta waa inuu weysaysto oo lugaha uu maydho kadibna hadduu doonayo u gashado wainqidaai lmuddati iyo muddadii dhamaadkeeda oo isagoo muqiima haddii habeenkiiyo maalintii loo ogola ay ka dhamaadaan waa inuu bixiyo lugaha uu maydho wey wayse lugaha uu maydho waa inuu weysaysto iyo wamaa yuujib lgusla iyo wax kastoo maydhasho waajibiyaana qofkii haddii uu ku dhaco wax maydhasho waajibiyaa sida janaada oo kale dee khufeynkii uu masaxayay waa inuu bixiyo oo oo uu maydho oo ma odhanayo jirka irka kalena waan maydhaya labada lubooda qofka kudhex jira waa masaxaya ma odhan karo xadiidka ayaana masaladaasi ay ku caddahay oo kana rasuul llahi yaamuruna ida kuna musaafiriin an namsaxa calaa khifaafina walaa nanzicaha halaaata ayaam min gaayiqin wa bawlin wa nawmin haddaanu saxaroonno ama aanu kaadino ama aanu seexano inaanaan bixin buu rasuulkuna amray mar haddii weli muddadii baaqaysa waanu masaxno ilaa min janaaba lakin hadday janaaba dhacdo wuxuuna amray inaanu bixino oo lugaha aanu maydhno faslun wa sharaa'idu tayamumi gebagabaysiga shuruudiisu khamsatu ashyaa waa shan shay wujuud lcudri cudurdaar inuu joogo weeyaan shardiga koowaad bisafarin cudurdaarkaasoo safar ku xaasilay aw maradin ama xanuun marka waxaa la odhan karaa qofku isagoo muqiima oo negi iyo isagoo saxiixo caafimaad qaba miyaanu gebagabaysan karin waa gebagabaysan karaa hadduu biyo waayo ama biyuhu isticmaali kari waayo laakin cudurdaarka waxaa safarka iyo maradka uu uga uga dhigay liannahu qofku marka uu musaafir yahay buu inta badan biyo waaya hadduu muqiim yahay inta badan biyo waa kuma dhaco qofku markuu xanuunsanaya ayaa inta badanna biyaha isticmaalkooda uu ku adkaado oo hadduu caafimaad qabo xataa haddii qabow jiro inta badan waa isticmaali karaa laakin mafhuum laga qaadan maayo la odhan maayo hadduu muqiim yahay ama saxiix yahay ma gebagabaysan karo la odhan maayo wa dukulu wakti salaati iyo salaada waktigeeda inuu soo galo oo bimacnaa iyadoo salaada waktigeeda aanu soo gelin tayamumkii ama gebagabaysigii inuu kala hor dhaco maaha waa inuu iska sugo waktiga salaadii intuu soo gelaayo waayo dee waxaa gebagabaysigu uu ku waajibayaa dee marka salaada u kacaya ila halkii waysada ayuu ku jiraay waxaana dhici kartaba maadaama waktigii salaada weli aan la gaadhin dee inuu biyo helo ayaaba dhici kartaba ama biyaha isticmaalkooda u suurta galo marka ayaanu waktiga salaada kala hormaray wa qarabu lmaa iyo biyo inuu raadiyo ayaa shardi u ah isagoo biyada aan baadi doonin iskama gebagabaysan karo waayo ilahay wuxu uhi falam tajiduu maa haddaydaan biyo helin fatayamamu lam yajidna waxaa la odhan karaa sida shaafici uu yihi idaa talab marka qofku shayga uu baadi doono in baa la odhan karaa muu helin laakin shaygii isagoon raadin oon baadi dooninba muu helin lama odhan karo wa tacaduru isticmaalihi iyo isticmaalkiisi inuu usuurtageli waayo biyihii waa joogaan laakin inuu isticmaalaan suurtagal waayo otusaalaan biyihii ceel dheer bay ku jiraano kuma dhaadhici karo waadaana ma hayso ama biyihii oo u muuqda ayaa isagiyo biyihii cadowbaa udhexeeya dad baa udhexeeya ama dad dilaayabaa udhexeeya ama waxa udhexeeya tusaale ahaan waxaa udhexeeya xayawaan muftarid libaax horora ama wasa shabeel waicwaaso iyo biyaha inuu waayo bacdo talabi raadin dabadeed inuu waayo waturaabu baa shardi baa ciid in la helo adaahiru ciiddii daahirka ahayd lahu turaabka daahirka ah usugnaaday gubaarun bood haddana gacmihii waxba aanay soo raacahayn waxa weeyaan gebagabaysigaasi ansixi maayo waa in wax kamidi ay soo raacaan fansaxu biwujuhikum wa aydiikum minhu buri ilahi subxana watacaala marka waxaad ku gebagabaysanaysoo ciidda wax kamidi waa inay soo raacaan gacmahaaga oo waa ay jirkaaga maraan fain khaalatahu haddii ciidda uu ku gebagabaysanayo uu ku jiro jasun nuuradi aw ramlun amaba se qururux lam yujzi ka gudi mayso haddii qururux ay ay tahay ama ay tahay ciid buurbuuran oo wax boori baanu kasoo raacahay ama nuuradi ay ku dhex jirto ama silig dee taasi turaab lama odhanaayo magac kale ayay leedahay saasi awgeed dee daliilkuna wuxuu kusoo arooray turbada wajucilat liya turbatuha tahuuraa ciidda dhulka ayaa wax lagu dahaaro qaata layga dhigay bu rasuulku alayh isalaatu wasalaam wa faraa'iduhu farallada ama arkaanta gebagabaysiguna arbacatu ashiyaa shan shay wey anniyatu wayaan shayga koowaad waayo rasuulku wuxu uhi inama alacmaalu binniyaat qofku markuu gebagabaysanayo waa inuu niyoodo inuu gebagabaysanayo wa masxu lwaji weeyaan rukunka labaad inuu wejiga masaxo iyo walyadayni labada gacmood maca almirfaqayni oo inta la masaxaayo waxaa ku jira suxullada ilaa suxullada laakin sida saxiixa labada kaf in la masaxo ayuunbaa rukuna waayo yad hadii la islaaqo oo lasii daayo yad la sheego wax kale aan la raacin waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen culimadu labada kaftaa looga jeeda ama labadaa cukur baa looga jeeda ilahi ra subxaana watacaala wuxuu yihi famsaxu biwujuhi biwujuhikum wa aydiikum minhu yad aan xad loo sheegin baa aayadda lagu sheegay yadda haddii aan xad loo sheeginna labada kaf ayaa looga jeedaa haddii looga jeedo yadda in labada kaf dhaafsiisan ee xadkeeda ayaa la raaciya oo waysadaba waa ka ilaahay yihi waaydiyakum ila lmaraafiq saasi awgeed ilaahay wuxuu yihi asaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma mar haddaan yadda la jaraayo gacanta la jarayo xad aan loo sheegin waa kafka un inta la jaraya ilaa hadii la yidhaahdo yad hadii la islaaqo ilaa suxulka weeye dee waxay noqon lahayd ilaa suxulka in la jaro ama ilaa garbaha taana khawaarijta ayaa tida madhab ahlusunna ay qabaan ma aha talabaad xadiisu camaar rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabada ku baray qaadka ay u gabagabaysan lahaayeen waxaana markaa u tilmaamay in gacanta la masaxaya ay tahay un kafka labada kafun in la masaxayo oo ilaa suxulka in la gaadhsiiyo inaanu waajib ahayn axaadiista qaarkooda ay kusoo aroortay saxaabadu markii aayadda gebagabaysuba ay soo degtay inay ilaa suxuurada masaxeen taa waxaa lagaga jawaabo la yidhi intii aanu rasuulku u caddayn qaabka loo gebagabaysanaayo ayay sidaa yeeleen laakiin markii dambe rasuulka ayaa kayfiyada u caddeeyey watartiibu ayaa isna rukun kamida arkaanta ah inuu kala horraysiiyo maana sida aayadda u kala horraysay inuu kala horraysiiyo wa sunanuhu gebagabaysiga sunayaashiisuna halaaatu ashyaa saddex shay weeye altasliyatu weeyaan shayga kowaad oo marka uu gebagabaysanayo inuu bismi illah yidhaha ayaa sunaa sidii waysadaba ay sunno wahay wa taqdiimulyumna kamidig inuu horraysiiyo calalyusra uu ka horraysiiyaa kabidix uu ka horraysiiyaana waa sunna walmuwaalaatu inuu isku xigxigsiiyaana waa sunna waladii ka yubtilu buriyaa tayamuma gebagabaysiga halaaatu ashyaa saddex arrimood weeye ma abtala lwuduuca ka koowaad waa waxa waysada buriya wax kasta oo waysada buriya gebagabaysigana waa buriya wa ru'yat lmaai weeyaan arrinta labaad biyihii inuu arko fii gayri wakti salaati isagoo salaad aan ku jirin isagoo weli salaadii aan gelin biyihii uu waayo hadduu helo amase biyihii uu isticmaali kari waayo haddii isticmaalkooda u suurta galo dee gebagabaysigii waa buraya rasuulku wuxuu uhi faidaa wajada almaaa falyumisahu basharatah mar allaale marka biyo uu helo gebagabaysigii yaanu sii wadine jirkiisa biyaha halkaas siiyo oo gebagabaysigu wuxuu qofka tahaaro u yahay un inta aanu biyo helin mar hadduu biyo helo inu waa inuu biyaha ismariyo weyi laakiin waxay ka soo reebeen culamaau shaaficiya sidaad aragto isagoo salaada ku jira hadduu biyihii arko wuu gebagabaysa deetana salaadii buu galay isagoo salaadii ku jira ayuu biyo arkay salaadaa gebagabaysiga uu ku galay ma sii wadaya isaguu ka baxayaayo biyaha ayuu isticmaalaya madhabku wuxuu yahay inaanu ka baxayno salaadiisa uu iska wadanaayo waayo salaada wuxuu ku galay dahaaro dhamaystiran oo ilaahay uu ogol yahay subxaana watacaala saas ayaana raajixa wa riddatu riddada ayaa iyaduna burisa gabagabaysiga hadduu qofku diintiiba uu ka baxo walciyaadu billah oo uu gaaloobo gaaloobkuna ma foga isagoo gabagabaysigu diinta caayo dee diintiibuu ka baxa ma ilaahay uu caayo ma rasuulka ayuu caayo dee gabagabaysigiisi iyo waysadiisi iyo waxaasoo dhami waa gurayaan wa saaxibu ljabaa'ili qofkii kabniinka u saaxiibka ahaa ee kabna uu saaraa yamsaxu calayhaa kabnaha dushiisa ayuu masaxaya wayatayamun waana gebagabaysanaya wayusalli waana iska tukanaya haddii qofka kabniin uu saaran yahay ama wase nabar baandays lagu duubay ama wax kalaba qofku uu leeyahay muxuu yeelayaa weyaan masaladani sheekhu wuxuu tilmaamay inuu kulminayo masixitaan uu masaxo masixitaan uu masaxo meeshii kabniinku uu saaraa amaba se daboolka nabarka la daboolay iyo inuu gebagabaysto labada arrimood inuu kulmiyo marka laba faran inuu kulminayo ayaanu ku tilmaamay taasi waa qowl culimadu masalada ay ku leeyihiin qaarkoodna waxa ay yidhaahdeen maya xubnaha dadqaba ayuu mayrayaa intaa kabnuhu uu ku xidhan yahay amaba sanadarka intaa duubanna waa iskaga tegaya waayo intii uu karayay baa intaas meeshaasi kaban amaba se nadarkaana inuu meedhaa suurtagalu maaha ilahayna wuxu uhi fattaqu llaha mastatactum laakin qowlka saxiixi wuxuu yahay raajixa fi hadi lmasala xadiis ibnu cabaas uu tusiyey inuu gebagabaysanayo qofku xubnihii waysada meel kamida meedhitaankeedu hadduu suurtogeli waayo kabnin saaran awgeed mabase inay nadar tahay nadar duuban ama banaanba waxa waajibka ku ahay waa inuu gebagabaysto hadduu biyihii si dhamaystiran u isticmaali kari waaye inuu gebagabaysto qura ayaa waajib ku ah laba faral inuu kulmiyaa waajib kuma waa gebagabaysi iyo masixitaan ama mayritaan intii dadabtar uu mayro halka duubanna ama nadarkaana uu masaxo oo laba faral in la jamciyaa kuma soo aroortin kuma soo aroorin waxa weya fi shariica marka ninkii nadarka lahaa ee rag u yimi ee fatwo weydiiya yihi nabar baa igu yaala maydhashana waa igu waajibtee madaxaan ka bakranayo bal ka warrama ruksa may helaysa maya bay yidhahdeen jahli bay ufatwoodeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii habaaray yii qataluu qatalahum llah qatalahum allah hallaa saalid lam yaclam inama shifaau lciyi su-aal wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yii uu yihi fi hada alxadiid fi aakhiri riwaaya saxiix alimaam albani raximah llah iyo culimo kale ka horreysayba kaana yakfihi an yatayamam waxaa ku filay inuu gebagabaysto marka waxaa laga qaadanayaa qofkii nabar awgii u maydhan kari waaye ama u weysaysan kari waaye in uu u guuraayo gebagabaysi oo masixitaan iyo gebagabaysi aanu saaxin ahayn walaa icaadata caleyhi wax kusoo celina dushiisa maaha in kaana wadacahaa hadii gebagabaysi haddii kabniinkaa meesha uu saaray calaa duhrin isagoo tahaaro qaba wayatayamamu qofkii waa u gebagabaysanayaa likuli fariida anayaan gebagabaysigu jabin be gebagabaysi kasta hal salaado faral uu ku tukan karaa buu leeyahy waayo waxaa taa ay ku sababeynayaan daliil kale ma jire laba arrimood arrinta koowaad oo ah in gebagabaysigu yahay tahaara naaqis tahaaro kala dhiban waxay leeyihin qofkii janaaba ku dhacday ee gebagabaystay intuu biyo waaye dee si dhamaystiran gebagabaysigaasi ugama kor qaadayo xadad mar allaale markuu biyo helo inuu maydho ayaa waajib waana sida xadiisa marka waa bahala naaqisa la yidhahda waxaa kala yidhaha saxaabada qaarkood sida ibnu cumar oo kale ayaa waxaan kuwa u gebagabaysto salaad kaste laakiin waxaynu leenahay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamay gebagabaysigu inuu yahay tahaara magacaasu ilaahay u bixiyey rasuulkuna gebagabaysiga tahaaru ku sheegay wajucilat liya turbatuha tahuura walakin yuriidu liyutahirakum marka ilaahay gebagabaysiga tahaaro ku sheegay maadaama ilaahay tahaaro uu ku magacaabay waa halkii waysada inta aan biyo la helin ama biyaha isticmaalkooda aan suurtogelin halkii maydhashada iyo halkii waysada ayuu ku jiraa wax allaale waxa cibaado wayse lagu gudan karo ayaa gebagabaysina lagu gudan karo walihaada waajib maaha salaad faral oo kasta in loo gebagabayso oo gebagabaysiga duhurka aad ku tukatay haddaanu kaa jabin casar baad ku tukano maqrib baad ku tukano cishaay baad ku tukano ilaa subax hadduu kula gaaro haddaad doonto shanta salaadba waad ku tukan waayo ilahay baa sahaaro ku magacaabay wayusali waa ku tukanayaa bitayamumin waaxidin hal gebagabaysi maashaa wuxuu doono min anawaafili kamida sunayaasha taa lafteedu waxay kamid tahay waxyaabaha qowlka hore daciifinaya oo sunaha tahaara loo shardiyaa faralkana tahaara loo shardiyaa oo salaad sunaa qofku tahaaralaan muu tukan karaa waa maya mar haddaad sheekow tiri gebagabaysiga qura intuu doono sunayaaladuu ku tukan karaa dee faralka iyo sunuhu tahaarada waa wadaagaane intuu doono oo farala buu ku tukan karaana dheh wallahu aclam waxka wabilahi tawfiiq sala allahu cala nabiyina maxamed wala ali wasaxbi wasalam tasliima